فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo talaado ahna waxaad ku dhegaysan doontaan xiisado siyaasadeed oo laga dareemayo magaalada maxaas halkaas oo ay gaareen siyaasiyiin isdiidan kuwaas oo ka qayb galaya shir ay soo qabanqaabisay dowladda federaalka xogo ku saabsan siyaasiyiinta halkaa ku qulqulaya ayaad dhegaysan doontaan aqoon-yahan arkay nuqul ka mid ah heshiiska itoobiya lagu siiyey badda soomaaliya kaas oo ku qoran af amxaariga maxaa ka jira in itoobiya qoraalkaasi ay ku sheegatay in ay leedahay badda soomaaliya aqoon-yahankoo arrimahaa sharaxaya ayaad maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo shaaca ka qaaday ujeedka dhabta ah ee ka dambaysa safarada isdabajooga ah ee xasan sheekh uu ku tegayo dalka kenya qoraal uu soo saaray xildhibaanka oo luuqadda ingilishka ku qornaa ayaad dhegaysan doontaan munaasabad lagu furaya dowro socon doonta hal toddobaad oo ay ka faa'iidaysan doonaan qaybaha bulshada oo ka dhacday degmada jamaame maxay ku saabsan tahay dowradaasi waad dhegaysan doontaan qodobadaasi wararka caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaan ku haynaa barnaamijka cabdiraxmaan beder ayaa igala qayb galaya waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa labaatanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga ah qodobadaas oo faahfaahsan goordhow ayaad dhegaysan doontaan balse waxaan ka horumarinaynaa wararkii ugu dambeeya arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan alaaba ka soo jeediya oryaheen cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir taliya ku-xigeenka booliiska ciidamada shisheeye ee atmis ayaa quus ka muujinaya tababarada ay siinayaan ciidamada dowladda federaalka wuxuu sheegay in muddo dheer ay tababarayeen ciidamada booliiska si ay ula wareegaan magaalooyinka ay askarta shisheeye joogaan balse wuxuu tilmaamay intaasi ay noqdeen hadbacad lagu lisay sargaalkan u waramaya wargeyska nation ayaa sheegay in culeysyada ay qayb ka yihiin dhaqaale la-aan taas oo keentay inay sii wadi waayaan tababarada aniga booliiska soomaaliya waxaan ku caawinayaa xagga tababarada laakiin lama helaya dhaqaale xoogan tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad tababarto kun askari balse waxaa lagu siinayaa dhaqaale aad ku tababari karto boqol askari oo keliya sidaa daraaddeed waxaad ku khasban tahay inaad tababarto boqol askari kadibna aad sugta inta lagaa siinaya dhaqaale kale ayuu yidhi taliya ku-xigeenka ciidamada atmis ee dullaanka ku jooga soomaaliya ciidamada shisheeye ayaa sheegay in bishan soo socto ay kumanaan askari ka saari doonaan soomaaliya walow ay jiraan cabashooyin ka soo baxay dowladda kenya iyo maamulka jubbaland shuhado tirabeella ayaa ka dhashay duqeymo ka dhacay ghaza duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka ghaza ayaa waxay sababeen dhimashada dhowr qofood oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu beegsadeen subaxnimadani teendhooyin ay degan yihiin dad barakacyaal ah waxaana halkaasi ku shahiiday dad gaaraya afartan ruux oo iskugu jira dumar iyo carruur aan waxba galabsan wasaaradda caafimaadka ee jiidaa ghaza war cusub oo kasoo baxay waxaa lagu sheegay in ciidamada yuhuudda ay geysteen in ka badan toddoba dhacdo dadgaaraya lixdan iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen saddex boqol sideetan iyo saddex kale xasuuqyadan ayaana intooda badan ka dhacay magaalada rafax ee koonfurta marinka ghaza kuwaasoo ay la kulmeen dad barakacyaal ah sidoo kale duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen mandiqada azarqa ee magaalada ghaza waxaa ku shahiiday dad badan oo ay ku jirto haweenay xaamilaa iyo canug yar oo ay dhashay waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu beegsadeen goob ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah waxaana halkaasi ku shiiday dadgaaraya ilaa ay soddon ruux oo aan waxba galabsan tirada shuhaadada muslimiinta ghaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo shan kun iyo konton ruux halka ay dhawacudana marayaan siddeetan iyo kow kun iyo labaatan iyo lix kale waxaana suuragal ah in tiradan ay koroto saacadaha soo socdo maadaama ay weli socdaan duqeymaha daqiiqad walbana ay shihiidayeen dad hor leh dhanka kale ciidamada muqaawamada waxa ay gantaalla ku garaaceen saldhig ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin muqayimka almaqhazi ee bartamaha marinka ghaza waxaana gudaha saldhigga ku dhacay dhowr xabo oo hoowiye ah waxyeello kala duwan ayaana gaaray ciidankii halkaasi ku sugnaa iyadoo ay sidoo kale weeraro toosa ka dhaceen deegaano badan oo dhaca qidaaca ghaza kiisaska kufsiga ee ka dhacay suudaan tan iyo bilowgii dagaalka ayaa aad u batay olole lagu diiwaangelinayo kufsiga ka dhacay suudaan tan iyo intii dagaalada ehliga ay ka bilowdeen dalkaas ayaa la sameeyey isku-geen kufsiyadii ka dhacay suudaan tan iyo shan iyo tobankii abriil ee labada kun saddex iyo labaatanka waxaa lagu sheegay saddex boqol toddobaatan iyo toddoba kiis sida ay daabaceen qaar ka mid ah warbaahinada suudaan guud ahaan tacadiyada jinsiga ee la geystay boqol soddon iyo kow ka mid a ayaa waxaa ku dhacay gabdho yaryar warbixinadii ugu dambeeyey soo baxa waxay tibaaxayaan in sagaashan iyo sagaalkiis laga diiwaangeliyey waqooyiga daarfuur siddeetan iyo sagaalna laga diiwaangeliyey gobolka aljaziira konton iyo lix kiisna laga diiwaangeliyey bartamaha daarfuur konton iyo shan kiisna laga diiwaangeliyey khartuum halka ugu dambeyn labaiyo labaatan kiis laga diiwaangeliyey al cubayd inta soo hartayna waxaa laga diiwaangeliyey gobolada kale ee dalka gobolka aljaziira gobodfallada ugu badan waxaa lagu eedeeyaa kooxaha fallaagada ee r s f kuwaas oo wararka qaar sheegaya inay xitaa qosaska qaar ka dhaceen hantida maaliyadeed iyo dahabka sacuudi carabiya oo safiir cusub u magacowday dalka suuriya kadib labiiyo toban sano boqortooyada sacuudi carabiya ayaa labiiyo toban sano kadib safiirkii ugu horeeyey u magacowday dalka suuriya kadib markii uu soo hagaagay xidhiirka u dhexeeya labada dal oo horay khilaaf xooggan uu soo kala dhexgalay wakaalada wararka ee dalka sacuudiya ayaa baysay in faysal alfuluj loo magacaabay inuu noqday danjirihii ugu horeeyey sacuudiga u dhashay oo labiiyo toban sano kadib ka howlbilaabay magaalada dimashik ee caasimadda suuriya dalka suuriya ayaa go-doon siyaasadeed galay tan iyo markii colaad dibadbaxyo uu ka bilowday waxaana dalkan sanadkii hore loo ogolaaday inuu ka mid noqdo jaamacadaha carbeed oo laga saaray sanadkii labada kun koo iyo tobankii tallaabadan ayaana noqonaysa mid muujinaysa xidhiirka soo hagaagaya ee labada dhinac madaxda dowladaha carbeed oo booqasho ku tegi doona dalka shiinaha wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa cilaamisay isniinta maanta in boqorka baxreen xamed ciise al khaliif madaxweynaha masar ee siisi madaxweynaha tuunis qeys saciid iyo kan imaaraadka maxamed bin zaayid ay booqasho ku tegi doonaan dalka shiinaha toddobaadka soo socdo wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha waxay kaloo sheegtay in dalabka loogu yeeray uu lahaa madaxweynaha shiinaha shiin jiin binj booqashadan ayaana socon doonta sida la qorsheeyey siddeed iyo labaatanka bishan ilaa iyo kowga juun kulanka waxaa la sheegay in laga wada hadli doono iskaashiga dalalka carbeed iyo dowladda shiinaha ee qadyada gobolka iyo caalamka intaba sida ay qortee wakaaladda wararka ee shinwa maalinta khamiista waxaa dhici doona kulanka tobanaad ee wasaaradaha iskaashiga shiinaha iyo carabta halkaas oo uu khudbad ka jeedin doono madaxweynaha shiinaha weerar culus ayaa ciidamada yuhuudda iyo ciidamada masar ku dhex maray xuduudda rafaax wararka ka imaanaya bariga dhexe ayaa sheegaya in israsaaseyn xoogan ay dhex martay ciidamada yuhuudda iyo kuwa masar ee ku sugan xuduud beynaadka rafax iyo masar ay wadaagaan warbaahinta yuhuudda gaar ahaan janaalka saddex iyo tobanaad wuxuu tebinayaa in dhacdo kheyr al caadiya ay dhex martay ciidamada masaarida iyo kuwa yuhuudda halka janaalka afariyo tobnaadna uu tibaaxayo in marka hore askarta masaarida ay rasaas ku bilaabeen kuwa yuhuudda ee ku sugan magaalada rafaax saxiifadda walleys haynada waxay dhankeeda xustay in laba askar ay ka dhinteen masar dhanka masar afayaan ku hadlay magaca milatariga masaarida ayaa ka dhawaajiyey in ay dhinteen xubno ka mid a askartooda oo ku sugnaa mandiqada shiriid ee xuduud beynaadka marinka ghaza khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhulgoo ka dhacay jasiiradda baabwa niyu geni ugu yaraan laba kun oo ruux ayaa ku nafwaayey dhulgo baaxad weyn oo ku dhuftay dalka baabwa niyu geni ee dhaca badweynta basifika ee bariga indunuusiya sida laga soo xiganaya mas-uuliyiinta maxalliga iyo hay-adaha caalamiga dhulgo-an uu ahaa mid aad u baaxad weyn ayaa saameeyey dhul cabirkiisa lagu qiyaasay ilaa iyo afar goron oo ku taala kowkaalam oo lix boqol oo kilomitr u jirta magaalada muraafa muisba ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan jasiiradda koonfurta basifika ayaa sheegay in tirada dhimashaday sii korortay in ka badan boqol iyo konton gurin ay ku dumeen dhulgo-an ka dhacay degmada kowakalaam ee jasiiraddan kooxaha gurmadka deg deg ee ku sugan jasiiradda bawaaba new geni ayaa waxay ku howlan yihiin daadgureynta dadka waxyeeladu gaartay muuqaalo laga soo duubay goobta oo dhulgoa ku dhuftay ayaa muujinaya goob ballaaran oo dhooba iyo dhagxan oo ku taala meel muur ah iyo dadka deegaanka oo ku dadaalaya inay raadiyaan dadka badbaaday si kastaba ahaatee waxaa weli soconaya gurmadka iyo daadguraynta dadka waxyeeloobay waxaana isa soo taraya wararka dhacdadani la xidhiidha intaas ayaan dhegaystayaal caawa kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markaana ku soo dhowaada xubinta caafimaadka ah oo aad ku dhegaysataan barnaamijkeena dhuuxa caawo waxaa idinku soo maqan xalqada konton iyo sideedaad waxaana halkan ah laba ka soo jeediya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر doctor qorax muxuu yahay cudurka ku dhaca qanjirka ragga waa maxay calaamadihiisa yaase lagu arkaa bismi illaahi raxmaan raxiim aada iyo aada umahadsan tahay benign prostate hypertrophy waxaa laga wadaa waxaa jiro qanjir ragga ay la gooni yihiin oo la dhaho prostate galaan kana qayb qaato dhalmada ragga kuna yaalo dakarka salkiisa ama afka kaadihaysta waa sidii baaraleydii oo kale laba u kala baxaa dhexdiisa waxaa marta usha loo yaqaano urethra ama tuubadaas marka asaga laba nooc cudurka laba nooc u noqdaa marna waa kansar marna kansar asmaa maanta waxaan ka hadlaynaa midkaan ahayn kansarka Een, sidaan dareemayna marka qofka markuu afartan ma dhaafo ragga waa lagu arkaa kaas oo ay ka dhalanayso calaamadaha soo socda inay qofka kaadida ku xirmato kadibna ay calaamado kale raaci karaan sida in qofka lagu arko kaadidii oo- oo uu la laabanayo ee kaadidii oo degdeg rabo qofka inuu kusoo kaadiyo oo dee degdeg ah kaadidii oo qulqulkeeda uusan saxnayn kaadidii oo aan ka dhammaanaynin kaadidii xoogii ku baxaysay oo yaraaday dhiig oo ku arko kaadidii uu dhexdeeda dhiig ku arko iyo xanuunkii oo usii gudbo iyo kaadidii oo gubayso kadibna xataa xanuunka usii gudbi karo keliyaha oo u t i ahaan u noqon karo Een, cudurka asaga marka waa cudur noocaasa wuxuuna ku badan yahay ragga qaybta ka badan afartanka sano markii la dhaho marka cudurkaasi haddii isbitaalka la imaado qalabka la isticmaalo waxaa kamid a kombyutarka nooca loo yaqaano ultrasoundka biopsiga d r e ama digital rectal een, examination p s a dhacaanka la yihahdo specific prostate specific antigen intaasba marka waa lagu baaraa qofka intaas kadib marka qofkaas waxaa usoo baxayo daaweyntiisa iyo maareyntiisa waxay noqonaysaa waxayna ku xiran tahay sayska sayska marna waa daaweyn marna waa qarid marka sayska hadduu yahay says la daaweyn karo oo daawo ahaan loo qaadan karo markaas waxay noqonaysaa pharmacologic treatment haddii saysku uu weyn yahay uu keensada in la qalayana waa surgical therapy oo waa la bixinaya prostectomy la sameynaya labaas xal baa lagu xaliyaa maadaama aan dhirin marka qanjirkan muhiimadiisana ay tahay waxyaa een, xibnaha dhalmada ka qayb qaata inuu ku- ku jiro dadka afartanka sano ragga afartanka sano ka weyn hadday dareemaan calaamadahan oo ah kaadida oo soo noqonayso qofka maskaxda ku noqonayo ka fakanayso gubayso ku dhagayso qulqulkeeda haleysan yahay aan ka dhammaanaynin intaas hadduu dareemo waxaa qofkaasi aan kula talinaya inuu isbitaalka imaado waa bilficli isbitaalkana wuu fuliyaa qalitaankaas waana qalitaan simbol ah oo si guudna ula socdo sayska uu marayo inay iska fiiriyaan maadaama qofku afartan uu ka wen yahay waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو idaacadda alfurqaan ayaad la socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa siyaasiyiin isdiidan ayaa ku xulqulaya magaalada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo uu ka furmayo shir ay soo qaban qaabisay dowladda federaalka xiisada ka dhashay siyaasiyiinta halkaa gaaray ayaa laga dareemayaa magaalada maxaas iyadoona laga digayo isku dhacyo halkaa ku dhex mara ciidamo hubaysan oo kala taabacsan dhinacyada halkaa gaaray iyo kuwo kale oo saacadaha soo aadan ku wajahan magaalada maxaas shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay dowladda federaalka waxaana la isugu keenayaa siyaasiyiinta iska soo horjeeda ee kala taabacsan maamulada hirshabeelle iyo hiiraan state dowladda federaalka shirka waxaa kaga qaybgalaya sambalosh oo ah taliyaha sirdoonka ee dowladda federaalka iyo cali jayte iyo xubno kale halka siyaasiyiin ka socda hiiraan state iyo hirshabeellena ay ku sugan yihiin gudaha magaalada maxaas gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hiiraan state oo warbaahinta kula hadlay magaalada maxaas ayaa sheegaya in lagu qalqalgeliyey degmada muqukari ee gobolka hiiraan isagoo ku goodiyey in uu ku aarsan doono magaalada maxaas oo u tilmaamay in uu ciidan xoog leh ku haysto marna uu soo noqday gudoomiyaha degmadaasi
maanta sidaad arkaysaanba waxaa soo gaaray degmada qadiimiga ah ee maxaas taasoo runtii taariikh iyo xasuus lama ilaawaana ee si gaara igu leh oo aan ka soo noqday guddoomiyihii degmada ama mansabkii ee ugu muhiimsanaa markaa aan ka soo qabtay kolley n dadku way og yihiin waxaa halkan e, loo soo wada gaaray oo loo imaaday n waxaan u malaynayaa in wadatashi iyo shir uu halkan uu ka dhici doono dhowaan insha allah waxaana jooga halkan dad siyaasado isdiidan runtii maaragtay muddo badan e, ka shaqaynayay welina aan heshiis ku ahayn halkan aniga anuu guddoomiyihii gobolka ah n runtii qolooyinka halkan degan siday magaalada beledweyneba luuq ugu jireen ayay haddana markaan soo galay luuq u galeen waxaana rajaynaynaa insha allahu in xisaab dhaba ee halkan ka dhacdo sababtu tahay nin walbaahi ha la kala aar goosto inkastoo ay ceeb tahay waxbaa dhici doona insha allah in habeen toddoba saac ama siddeed saac si siyaasadaysan oo hirshabeellaysan degmada muqukuri yacni maaragtay si aan hadda aanan weli ku faraxsanayn dhibaato iyo dulmi la iigu geysto waxay ka dhalan doontaa maxaas isla joogitaankeeda haddaan taas haddaan la iska daaweyn hadduu laa yidhahdo waxaan rajaynaynaa insha allahu wixii hadda ka dambeeyo nin walbaaba itaalkiisa inuu qaadan doono taasuna igama ahan inaan shirka soconayo hadduu wanaagsan yahay inaan maaragtay arqaladay aan u imiday hadduu la raalli ka dhigan insha allahu sidan si ka bedelan iyo indho indhahan aan ahayn ayaa la arki doonaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa shaaca ka qaaday ujeedka dhabta ah ee ka dambeeya safarada isdabajooga ah ee xasan sheikh uu ku tegayo dalka kenya cabdulaahi aadan kulane oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ayaa barta x ee horey loo oran jiray twitter waxa uu ku baahiyey qoraal ku qornaa luqadda ingiriishka uu kaga hadlayo ujeedka ka dambeeya socdaalka xasan sheikh uu ku tegay dalka kenya xildhibaan cabdulaahi aadan kulane ayaa qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in hanaan suuq madow ah uu madaxweynaha dowladda federaalka ku iibinayo shidaalka ku jira soomaaliya isagoo heshiise la gelaya shirkada shisheeye madaxweynuhu waxa uu kenya ugu laalaabanaya socodsiinta heshiisyo qarsoodi ah oo lagu iibinayo shidaalka soomaaliya ayuu yidhi xildhibaan cabdulaahi aadan kulaneh oo loo yaqaano kulanajiis waxaa gudaha kenya lagu xaraashayaa shidaalka hab suuq madow ah ayuu ku yidhi qoraalka madaxweyne xasan sheekh waxa uu ku hoolanaa heshiise ku saabsan iibinta balowyada shidaalka waana sababta ugu weyn ee dhowr safar uu ku tegay kenya oo uu haddana maanta u safri doono nairobi si uu heshiiska u soo gebagabeeyo ayuu ku soo gebagabeeyey qoraalkiisa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو aqoon-yahan faysal roble ayaa arkay nuqul ka mid ah heshiiska etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya faysal roble oo hadal ka jeediyey madal ay ku kulansanaayeen qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay qodobo khatar ku ah jiritaanka soomaaliya uu ku qoran yahay heshiiska iyadoo etoobiya ay sheegatay badda soomaaliya runtii arrintan hadda aynu ka hadlayno waxay soo ifbaxday june maruu abiyi la hadlay mushtarka iyo siyaasiyiinta qaar lasoo xulay markaa nin aan aqaanaba isoo wuxuu yidhi war faysal arrintii way kulushahay oo abiy arrimihii badaha soomaaliya buu u soo dooyeystay i remember i posted and i wrote something waxbaan ka qoray xilligaas maynaan niyaddeenu meelo kale jirtay kuraasi iyo waxbaa la isku haysaystay marka bal waxaan isku dayey toddobada minid in aan idin fahamsiiyo sida mugga etoobiya takadaha ay ka leedahay iyo biyaha soomaaliya inta uu la egyahay waad la socoteen octoobar 2023 abiy wuxuu hor yimid baarlamaanka etoobiya khudbad buu ka jeediyey xataa powerpoint iyo wax uu ku samaynayo kii waxaa ka dambeeyey in safaaradaha etoobiya inta muggale la isugu keena adsaaba iyo laba institute oo etoobiya la shaqeeya in markaa la xardhay eh, waxa ay u bixiyeen the grand ethiopian strategy towards the two wateries tubta ballaaran ee etoobiya ay ka leedahay labada biyo ee marka etoobiya ay danaysan- da- danaynayso labada biyo waa eh, the nile basin iyo webiyada soomaalida dhex mara ama ku dhammaada oo aynu naqaano jubba iyo shabeelle iyo eh, biyaha kale ee badda red sea riboorkaas markaas maalin dhaweyto ayuu gacanteeda kusoo dhacay waa kooban yahay weli af xabashi keliyatu ku qoran yahay una malayn maayo in ingiriis ku qori doonaan hadday ku qoraan way fiican tahay because xabashadu waxay ku caanbaxday dokumentiyo badan oo iyaga u danaynaya ilaa waqtigii wajale agreement ay talyaaniga la galeen markii dambena ay yidhaahdeen wardaanowka ingiriiska maanaan fahmayna kii amxaarigaa noo qoran kiina ay ku dootameen waa waxa keenaya dooda eritrea iyo waxaa inay etoobiyaanku markii dambe dib uga noqdaan heshiiskii in ay tii oo kale ay tanna ka samaynayaan baan u malaynaya weli af soo- eh, af ingiriisku may qorin riboorku wuxuu ka kooban yahay lix chapter chapter one ilaa chapter six Uh, some of the chapters subsections bay leeyihiin oo way sii jajabiyeen chapterka lixaad ayaa markaa isagu soo hoorinaya waxa la wixii istaraatijiyadda iyo fikirka dheer ee fog ee ay- ay ka leeyihiin etoobiya badaha soomaaliya iyo tekadaha soomaaliya sida cabdiraxmaan sheegana aanay muuqan in etoobiya ay ka noqonayso markee riboortka waxaa la sii daayey in the last three weeks ayuu ayuu soo galay isagoo dhan laakiin mudda laga soo shaqaynaya marka anuu idiin danaynaya ana danaysanaya inaan soo gaabiyo shanta chapter iyo waxaan isiri maanta wax taa because sheekooyinka qaar badan waan ka fahamsannahay laakiin in riboorka aan idiin digest gareeyo oon idinku soo tuuro eh, wax taasaa shanta toddobada minid ka f- aad kaga faa'iidaysanaysaa ayaan isiri chapter one waa qaybta introductory remarkska aaraar badan oo runtii taariikhdii beenta ahayd ee etoobiya in ilaahay webiga nayl uu siiyey badda casna ay tahay qaniyadda etoobiya ay lahaan jirtay ah, ayuu horta chapterkaasi centralkiisu uu yahay laakiin waxay u xaglinayaan xooggana saarayaan biyaha nayl iyo webiga siyaasadiisa laakiin rarsigana ay aad iyo aad ugu soo noqonayaan waa qeexidda ballaaran iyo introductory remarkska however this general discussion sets the tone wuxuu saldhig u noqonayaa qaybaha kale oo long term strategiga iyo hu- humaaga fog ay etoobiya ka leedahay badda cas iyo nayl basinka chapter two plays a significant role uh, sida ay etoobiya haddii ay gacanta ku hayso uh, nil river basinka ay uga faa'iidaysan lahayd ama ha noqoto projects hadda ka furatay ama projects dambe oy hadhow uh, meesha ka keeni doonto uh, marka chapter two xooggiisa ugu badan waa the politics of the nile basin uh, uh, runtii masaariday ka hadlayaan waxay ka hadlayaan suudaanta eh, waxay ka hadlayaan taariikhda iyaga iyo masaarida ay isku diidan yihiin chapter three wuxuu qeexayaa sharaxaad ballaaran uu ka bixinayaa shuruucdii ilaa imika la dejiyey ee internationalka ahaa oo 1921 ay kasoo bilaabmay oo masaarida iyo etoobiyaanku ay galeen oo laga heshiiyey eh, arrimaha nail taasay nakhtiim ku samayn karaa eh, ku samaynayaan revision weliba negative ah oy leeyihiin eh, ethiopia dan uma ahayn meelo badanna ay ka diidayaan Eh, that chapter less concern is about somalia laakiin cadadkiisu wuxuu isna u biyodhigay u gogol dhigayaa maadaama ay diidayaan kana biyo diidayaan shuruucdii ilaa imika ay masaarida la soo galeen chapterka afraad oo isna si ballaaran dharbaaxo qaawan ugu dhufanaya eh, shuruucda adduunka ee loo dejiyey badaha united nations law of the sea oo and oceans eh, iyagoo markaa tii masaarida iyo tii hore nile basin ka soo qaadanaya basicallyna waxay leeyihiin shara- shuruucda hadda united nationka u yaala ee badaha adduunka lagu eh, xukumo in aanay dan u ahayn interestiga etoobiya ee maanta moderniga ee casriga ah therefore sidii looga tallaabsan lahaa ama looga da- dan eh, looga bixi lahaa in la isku dayo The report openly questions the validity of the international law and its application to Ethiopia. iyo statuska dal weyn oo Ethiopia oo kale ah, oo land locker ah, in aanu sharcigaasi qaban karayn ama aanay xaq ahayn inuu qabto. There is a well-crafted discussion qayb aad aad moodo inay u xardeen oo si fiican ugu gowxaadaysa qabsashada aan loo soo gaban ee ku aadan dhulka Soomaaliyeed. labadan chapterba ee threega iyo fourku waxay runtii u gogol xaadhayaan that the existing legal framework oo hadda adduunka jira inaanu etoobiya qabanayn danna u ahayn haddii ay qabsadaan cariga badda cas ee soomaalida then in uu noqonayo legal argumentigooda sidaa aan sheegnay waana arrin ay isticmaaleen markii ay eritrea anagsigareeyeen ee eritrea qabsadeen so again they are ay ugu noqonayaan taariikhdooda chapter five oo aada uga hadlaya halganka ay etoobiya u gashay in ay badda cas zaylac gaar ahaan zaylac ay dib u soo ceshato waxay ku dootamaysaa chapterkana uu aada uga sheekaynayaa xataa intaanu nebi ciise dhalan in etoobiya ay lahayd badahaas soomaalida ee gaar ahaan qaybta waqooyiga ga- gaar ahaan zaylac in therefore historical claim ma aha un legal claim historical claim ay etoobiya u leedahay inay badaheedii taariikhi ahaa dib usoo qabsato chapter six oo gebagabada ah eh, waxa uu eh, miisaamayaa iskuna baratansiinayaa ilaa lix shan istaraataji oo hadda ku aadan m o u-da for example haddaan inun idinka taataabto waxaan u malaynayaa tubta koowaad eh, in ay etoobiya dib usoo dhisto eh, nabadgelyada iyo midnimada Ethiop- eh, Ethiopia gudaheeda internal cohesionka inay dib u abuurto marka ay la hadasho mucaaridka maraykankana ay weydiisanayso xafiisyadiisa sidii loo dhammayn lahaa khilaafka maraykanka eh, Ethiopia iyo shacbigeeda ka dhex jira tan kale in Ethiopia ay muruq iyo maal iyo wax kasta ku daydo iyo xoog in ay soo celishato gaar ahaan zaylac waxaa naxdin weyn leh oo runtii soomaaliya la rabo inay isku berbergarayso laba exambil ayuu rob reportigu soo qaadanaya oo hadda casri ah golan heights and ukraine ukraine waxay leeyihin xoog baa lagu qabsaday ama ruushku ku weeraray dhulka intuu rabayna wuu haystaa wixii intaa ka dambeeya waa sheeko waxaana lagu murmi doonaa bay leeyihiin Eh, masraxyada iyo meelaha adduun ku shiro waxaana noqon doontaa academic mar haddii dhulka la qabto arrinta kalena waa golan heights haddii sidii golan heights ethiopia ay samayn karto oo zaylac iyo meelo lamida ay qabsan karto then soddon sano ee soo socda waxay noqonaysaa ciddii xoogga lahaydna inay ku fadhido eh, adduunkuna oo ethiopia kolba you know embarrassment yar iyo waxaa laakiin we are ready for that camal oo kale waana arrinta hadda MOU-da ku jirta in arrimahaas la taakuleeyo natiijana laga gaadho waa in Ethiopia navy xoog leh oo ka dhigi kara making Ethiopia great again basically saasay u u qorayaan waxaad moodaa inay odageyna meeshan jooga dhegaysanaya taasna waa ku soo dareen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو hagaa qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay munaasabada lagu daahfurayay dooro socon doonta muddo hal toddobaad ah ayaa ka dhacday degmada jamaame taas oo dadka looga saxayo akhrinta qur-aanka kariimka munaasabada lagu daahfurayay doorada waxaa ka hadlay ustaad cabdallah cabdallah oo ah maamulaha guud ee macadka qiraa'aadka ah ee imaam saqaawe isagoo ka warbixiyay ahdaafta doorada iyo dadka ka faa'iidaysanaya
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أياكم حسن نسوى فجاي خير كان يوناغان أنا أه آه، بحضر رير سخاوي معد كالمام السخاوي وحرونتي سيدها مقالة جلب ولايدة جبة الوسطى عن كسوء عم بحني وهان سوى قرني ولاية الجبة السفلى الإسلامية وخاصة في محافظة جمامة آه، maanta waxaa la joognaa reer jamaame ee si fiican ayaa u mahadsan yihiin wanaag ay inagu soo dhoweeyeen darteed iyo ayaga walaayadood annagana waan ku faraxsannahay si ay noo soo dhoweeyeen iyo ujeedka aan u soconay aan u sheegnay iyo soo dhoweyntooda Ee, ahdaaftaan u soconay oo qasadkeen u ahaa magaaladan u soo aadnay waa xamla dacwiya wa khaasatan tasxiif alqur'aan dadka in loo sameeyo bulshadan qur'aanka lagu wacyigeliyo ayaga dhan dhammaantood in rag iyo dumar ganacsato caruur arday nuqabadooda mas-uuliintooda aan la kala reebin dowradaas oo xamladaas ay soconayso toddoba maalmood sidaan ugu talagalnay taqriiban insha allahu haddan way noo bilaabatay ulijeedka kale wuxuu ahaa in magaaladan dad macalimiin quraa aan isla soconay aan bartaan looga tago xalqaad qur-aan loo furo si ay u tasxiixiyaan mucalimiinta qur-aankii iyo mucalimaadkii guud ahaan ay u diyaariyaan fi lmustaqbal insha allahu haddii loo arko in magaaladan ama can qariibin laga furo macadka imaamu sakhawi ay tamhiid ay u ahaadaan dadkaas la diyaarinay sidaas oo kale iftitaax dowro kale ayadana isla macalimiinta oo durgu tadriiskii iyo qaabka tacaamulka ardadii iyo waxbaristii qaabkii insha allahu in macalimiinta qur-aanka ayadana khaas u ah saddexdaas ahdaaf ayaa u soconay ayagoo dhan way noo furmeen allah subxaana wa tacaala ay ku maxasan safarkan waxaa iwahelinaya arday mutakharijiinta ay ahaayeen sakhaawi arday lagu furay ah qaarkoodna kasoo jeedeen eh, muxaafadadan jamaame qaarna gobolka kale ay ka imaadeen isla soconaa toban qof taqriiban oo dhammaantooda quraa qiraa'aadka cashiradan wada haystaan allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan waa safar oo kii ugu horreeyay dad cadaad intaas la eg oo ayaga dhoon quraa mujaazuun bilcashri alqiraa'aat ah isla ma- eh, jamaama ayadana sidaas oo kale waxay ku nasiibsatay wafdi sidaas oo kale ah in ay martigeliso allah subxaana wa tacaala ayaa ku maxadsan ahdaafteenu waa intaas in qur-aankii allah subxaana wa tacaala dadkii lagu intibaahiyo tasxiigii iyo dowraadkii xamle oo intaas ay soconays haddana si fiican ay u bilaabatay waa xalqaad maraakiistii masaajidihii rag iyo dumar ganacsatii aan loo kala harin xataa waa mas-uuliyiintii kulli ay wada fadhiyaan allah subxaana wa tacaala ay ku maxadsan wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa toos loo guda galay sixidda qur'aanka kariimka ah waxaana dadka qur'aanka laga saxayay ka mid ahaa qaar ka mid ah salaadiinta ah afkay soo fiiriya idinkan afkiin hoos yaala qarin insha allah waan toos isku argno insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أ أ أ أ عو عو ذو أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بس بس بهدن بسم الله الرحمن الرحيم بسم بي بسم بسم الله بسم المل بسم الله هدين بسم الله هر هر هر هر هر هر بسم الله الرحمن الرحيم هيرو مركل دان بشمان يا لسو كان بسم الله هيرو يا لان بسم الله هيرو هيرو هذه وساسة بشمال تاس توسن كدواك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الحم ال آ- آ واي. الحمد الحمد الحمد لله لي لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
ugu dambayntii waxaa kelimad kooban madasha ka jeediyey salaadiinta kale ah suldaan macalin maxamed cabdi suldaan cabdisalaan cismaan xaaji iyo suldaan axmed nuur mataanow بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آن، إلهي baa ku mahadsan subxaanaه watacaala dowladaasaa ka bilaabatay een, degmada jamaame een, dowladaasoo loogu magacdaray ubaya ibnu kacab midaasoo ah in qur-aanka ilaahi subxaanaه watacaala lagu tasiixinayo een, ummadana lagu fahamsiinayo ilaahay fadligii marka saake halkaa waxaa iskugu imaaday ee, ganacsatada iskugu imaatay salaadiintii waa imaadeen ee, raggii odayaasha waa imaadeen dhallinyaradii waa imaadeen dhammaan bulshada een, qeybaheeda kala duwan way iskugu imaadeen halkaas ayagoo markaa ka faa'iidaysanaya diinta ilaahi subxaanahu watacaala waana arrin lagu farxo oo aad loogu farxo insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa markaa dowladaas in ilaahi subxaanahu watacaala si kheer uu noogu dhammeeyo dadkaana ay ka faa'iidaystaan diinta ilaahi subxaanahu watacaala iyadoo ay kaalmaysanayaan mar kastoona qofka waa inuu u dareemo qofkii ilaahay subxaana watacaala diintiisa u socdo waa kin nabiga uu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu dariiqan ila aljanna ayagoo halkaas markaa ka raadinaya ilaahi subxaana watacaala jannadiisa iyo raxmadiisa ayay diinta ilaahay saake ku tartamayeen masaajidka iyo goob kastaba saake waa lasoo buuxiyey ilaahay baana subxaana watacaala fadligaa bixiyey arrin muhiim ah oo aad loogu baahnayo way arrintaas macnaha waa in la helo aad baa macnaha bulshada ugu dhibaato qabtay ilaahay fadliga kolley maanta ayaa ilaahay suurtageliyey ilahina subxana wataala ka rajaynaya insha allahu tacaala dadka inay ka faa'iidaysan doonaan ayna macnaha ku baraarugi doonaan biidn illahi tacaala qof walbana uu ogaan doono meesha uu macnaha uu uu ka macnaha ka xanuunsana qofku macnaha xanuunkiis waa inuu ogaadaa haddii lagu tusiyo meesha xanuunka ka hayo oo xanuunka marka lagu sheego kadib waa inaad takhtarka aada jazakallahu khayr marka een, arrintan waxay macnaha dadka u noqonaysaa dabiib bay u noqonaysaa een, waxay u noqonaysaa cilaaj ilaahay maan subxaana watacaala ku mahadsan dadka mar kasta waxaa loo sheegay warattil alqur'aana tartiilan marka haddana waxay rabtaa tadbiiqinay rabtaa marka fa- ilaahay fadligii maanta marka waa loo tadbiiqinay carabkiisii iyo macnaha meeshu wax ka soo baxayeen iyo makhrajka iyo kasoo bixi lahayd iyo sida ugu dhawaaqi lahaa iyo siduu macnaha u akhrin lahaa waxaa laga qofka inuu qur-aanka akhrinayo oo qur-aanka yaqaano laakiin uu iska akhrinayo laakiin hadda waxaa loo sheegay makhrajkan waxaasaa ka soo baxo makhraj hebel waxaasaa ka soo baxo makhrajka meesha halkaasaa ka soo baxo halqad halkaasa ka soo baxda qofka marka waa loo cadeeyey jazahu allahu khayr marka waxaan arrinta aad baa usoo dhaweynaynaa haddaan nahay salaadiinta ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala waana arrin loo baahnaa een, maantana alxamdulilah rabbil caalamiin walaayada gobolka ilaahay subxaana watacaala adaa waafajiyey ilaahayna waxaan uga baryaynaa ummaddan inay ilaahay kitaabkii qaataan ilaahay kitaabkiina u nusreeyaan ilaahayna subxaana watacaala qalbigeena diinta ilaahay uu geliyo ummaddan ilaahay subxaana watacaala diinta ilaahay kusoo hanuuniyo intaasaan dardaarmi lahaa jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الحمد لله أولا إلهي أياكم مهدسن maanta waxaa noo bilowday dooro loogu magacdaray ubay ibnu kacab oo lagu barinayay tasxiixulqur'aan iyo weliba aada lisaga saxayey maxaa la dhahaya xuruufaha iyo maqrajka ay ka soo baxaan taasoo ay ka soo qaybgaleen dhammaan dadka ku nool degmada jamaame ganacsatadii eh, maxaa la dhahayay odayaashii salaadiintii dhammaan ay isugu imaadeen bulshaweynta soomaaliyeed ee degan degmada jamaa islaamka ah intaa waxaa sii dheer weliba in haweenka ayagana ay macnaha doorkooda leeyihiin oo ayagana howshaasi ay u socoto ilaahay fadligiis waxaan in badan aan rajaynaynay in diinta guryaha annaga ay noogu soo gasho alxamdulilah maanta waxay taagan tahay nin walba gurigiisa in loogu tago wakhtiga iyo xilligaas asaga markaasi u mu- munaasibsan oo asaga wax uu fahmi karo waxna uu diyaar u yahay in wax loo sheego ilaah ayaa ku mahadsan intii intaas ku soo abaabushay kusoo talagashay ayadana ilaahay ajirkooda ajira ka siiyo ajirkoodana ha weyneeyo insha allah annagana kuwii qaato allah hanaga dhigo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد إخواني آه، sidaad ujeedaan ama aad aragtaanba oo indhihiina idiin hayaan saaka halkan waxaa ka bilowday dooro aada u macaan dooradaasoo dadka qeybaheeda kala gedisan bulshada ay ka faa'iidaysteen dooradaasoo ku bilaabatay in qofka laga saxo ee, miftaaxa qur-aanka alfaatixa suurada ugu horeyso oo faatixada uguna dambeyso oo min awali qur-aan oo la akhriyo haddii salaad la gelayo iyo haddii kaleba faatixada ayaa ugu horeysay tasxiixul qur-aan ayaa ka bilaawaday dowradaasne waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan bulshada qaybaheeda kala gedisan sida ganacsatada salaadiinta nabadoonnada ganacsatada intii ilaahay uu soo haleeshiyeen insha allah faa'iido weyn ayay ka gaareen waxaana leenahay xarakada waa wax loo baahnaayey waa wax mar walba la sugaayey maadaama asaasudiin qur-aankeenna uu yahay kalaamullaah uu yahay qofka xambaarsan in laga saxo xuruuftiisa hijaayiga ah ku dhawaaqistooda iyo akhrintaba waa wax loo baahnaayey waa waxaan idinka filaynay waxaana leeyahay intii arrinkaas ka soo fikirtay soo hagaajisay soo haleeshisay ummadda in ay soo gaarsiiso iyadoo hadda la taagan yahay baaxyaadka aadka ugu badan oo ah in qur-aanka ku dhawaaqistiisa la iska saxo ahna mid anfacayso bulshada intii ka soo shaqaysay waxaan leenahay ajir allah ka siiyo macallimiintana waxaan leeyahay insha allah ardaydiinna juhdiga aad ku bixisaan ma dayaci doonaan insha allah waana ka soo dhalaali doonaan wixii aad usoo hurteen oo aad u imaateen in aad gelisaan insha allah faa'iidadeedana insha allah ilaahina idinka ajir buu idinka siin doonaa ayagana insha allah waa anfici doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gudahaan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى